Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, taas oo bulshada Soomaaliyeed u noqon karta il dhaqaale oo muhiim ah gaar ahaan dhanka kalluumeysiga. Haddii si wanaagsan loo maalgeliyo loogana faa'iidaysto, waxaa jira kalluumeysi badan oo gudaha dalka ka jira oo aan dunida loo dhoofin, taas oo fursad weyn u noqon lahayd dalka haddii si sax ah loo horumarin lahaa. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland, Axmed Xasan Cumar, oo booqday xarunta Tayadhawrka Jubbaland oo Wasaaradda Kalluumeysigu wada shaqeyn dhow la leedahay, ayaa sheegay in kalluunka laga soo saaro xeebaha dalkeena intiisa badan aan dunida loo dhoofin, taasna ay keentay cabsi dunidu ka qabto tayada kalluunka Soomaaliya. Waxa uuna tilmaamay in hadda ay socdaan dadaallo arrintaasi looga gudbayo si wax soo saarka baddeena gaar ahaan kalluumeysiga dunida loogu dhoofiyo.
Waxaan fursad u helay inaan booqasho ku yimaado xarunta dhexe ee hay'adda ee Tayadhawrka Jubbaland ama loo yaqaan Jubbaland Quality Control eh, Service adeega Tayadhawrka Jubbaland waxaanan intaan booqashada ku guda jiray soo marnay eh, qeybaha kala duwan ee shaybaarka eh, qeybta cunnooyinka eh, qeybta kiimikada iyo lagu baaro Eh, waxaan runtii eh, oran karaa meel aada iyo aada shaqo la geliyey eh, xirfad iyo shaqo ay ka muuqato inaan imid Eh, dabcan hay-addu eh, wada shaqeyn waa leenahay Eh, markaan eego sektorka kalluumeysiga eh, soomaaliya sidaad ogtihiinba cunnadeedu adduunka aada uguma dhoofto Eh, waxaan aada uga xumahay in eh, kalluunkii waddanka iyagu soo saaro eh, calamo magacyo kale ah lagu dhoofiyey oo adduunka lagu geeyey taas waxaa keentay eh, shaki dunidu ay ka qabto quality-ga aan eh, cuntada aan soo saarno quality-geeda shaki ay ka qabto saas daraaddeed eh, waxaan rabnaa annaga iyo hay-addu inaan wada shaqayntanada sii xoojinno eh, batnar garayno eh, meel walba oo aan ka batnar garayn karno iskaashi shaqo aan yeelanno eh, si loo hubiyo tayada eh, kalluumeysiganaga shaqaalahanaga tababar loo siiyo eh, si loo hubiyo marka in waxa adduunka aadaya ee dhoofayo eh, sharciyaddii adduunka looga baahnaa si looga helo Eh, dadaal waa jiraa ilaa eh, heer eh, federaal ah oo waxaa jirto hay-ad eh, Somali Competent Authority la hayo oo wasaarado badan iyo hay-ado badan isu keenaysa oo si loo horumarin lahaa eh, tayada kalluumeysiga Eh, marka hay-addaas hay-ad la mid ahna hadduu alla idmo stateku eh, mashruuc aan mar dhow bilaabi doonaan ku samayn doonaa waxaana tixgelinaynaa hadduu alla idmo oo hay-adaha nala shaqaynaya oo ay koway ka tahay eh, hay-adda eh, ama adeega tayadhowrka Jubbaland eh, waxaan rajaynayaa marka eh, Jubbaland waa state khayraad badan leh oo ilaahay ku manaystay oo haddana meel juqraafikali meel aada u muhiima ku yaala waxaan deris la nahay laba dal kenya oo laba meel xuduud bad iyo xuduud berriba aanu leenahay iyo etoobiya oo xuduud dheero iyadana berri aan leenahay stateka anagu marka wuxuu u haystaa fursad cuntadiisu inuu dalalkaas deriskaah iyo caalamkaba u dhoofiyo khayraadkan hodanka ku nahay ee wax soo saarka badda iyo beriga dalkeenna ayaan intiisa badan loo dhoofin dunida sababo la xiriira tayadhowrka dalka oo sidii loogu talagalay aan u qalabaysnayn